mas-uuliyiinta guddiga xaafadda islii ee magaalada nairobi ayaa iyo weliba ganacsatada ayaa waxa ay bulshada soomaalida ee ku nool xaafaddaasi ugu baaqeen in ay muujiyaan feejignaan dheeraada oo la xiriirta dhanka ammaanka xilliga lagu guda jiro ololaha iyo diyaargarowga doorashada madaxtinimada waddanka kenya oo haddaba ka bilaabatay guud ahaan waddankaasi cumar ibraahim xuseen oo ah xogayaha guud ee guddiga xaafadda islii ayaa digniintan dhanka ammaanka ah uga warramay waryaheena magaaladaasi nairobi khadar maxamuud xareed
ammaan darro ayaa ka jirtay xaafadda dhacdooyin kow iyo laba iyo saddex ayaa dhacday qofaa xaafadda ku dhintay inkastoo laamaha amniga shaqo fiican ay qabteen wixii dembigaas geystay falalkaas geystay dabagal fiican ay ku sameeyeen wixii sharcigu qaba ayaa la marsiiyey amnigana qaarna oo tuugada ka midna mar habeen laba saddex habeen laga joogana xaafadda gudaheed tuugo qaar ka mid ayaa meesha xaafadda lagu dilay marka waxaan ugu baaqayaa soomaalida ka ganacsata islii mase xaafadda degaan ahaan u degan inay maarata foojignaadaan ay taxadir sameeyaan laamaha amniga inay maarata la xiriiraan wixii amni darro ah qofkay ka shakiyaan meelahay ka shakiyaan weliba waxaan isleeyahay markaan la kulanay amni guddiga amniga laamaha amniga iyagoo isku dhaf ah ayaan shir la qaadanay shirkaas waxaan maarata isla meel dhignay in maarata meelo badan shaqo badan loo baahan yahay amniga la adkeeyo suuqa meelaha halbowlaha waxaan u kala qeybinay qeyb qeyb qeyb kastaba aan dhahno in ciidan laga helo xilli kastana ammaanka dadka iyo ganacsatada ay la sugo waxayna noo ballan qaadeen inay howshaas qaban doonaan marka ma ma ma cabsi baa jirta dhinaca ama khatar dhinaca ammaanka ah oo la dareemayo maxaa xilligan fariintiina kusoo beegaya cabsi cabsi jirta oo khaas ah ma laha oo masxaafadda ku wajahan khaas u ah ma aha cabsi guud ahaan xiliyada doorashada iyo xiliyadan oo kale tuugada waa soo badataa waxaan leeyahay tuugada meel kastana waa saasay meel kastana waa ka jirtaa marka laakiin waxaan is leeyahay xaafadda dadka waxay aaminsan yihiin in lacag deg deg ay meeshaan iska taallo dadka ay populationkeedu iska badan yahay dadka mobailo qaali ay wataan waxaan dhihi karaa tuugada meesha ay leedahay ayuu wax waa laga heli karaa inay xaafad islii ay tahay laakiin weli waxaad moodaa dee suuqa maadaama uu aada u zaxmad badan yahay dadku ka tira badan yihiin sida ugu habboon looga taxadari karo ammaanka xaafadda islii waa sidee bay kula tahay sida ugu fiican waxaa weye horta waa inaan la shaqeyno laamaha amniga qeybo badan ay kala leeyihiin waxaa qeyb habeenkii shaqayso qeyb maalintii shaqayso qeyb dharcad ku shaqayso qeyb iskarta oo kuwa maarata labiska caadiga wato oo la aqoonsan karo meel fog laga aqoonsan karo marka dadkaas dhan shiriraan la galnay waxaan leeyahay amniga waa la sugayaa dowladda xaggeeda waajib baa ka saaran dowladda sare inay amniga dadka muwaadin kasta ay sugto xoolihiisii iyo naftiisa ay badbaadiso oo maarata amnigeeda ay waajibah ka saaran saase ahaatee waxaa la rabaa dadka inay maarata dareen uu ku jiro xiliyadan xiliyada kale waa ka duwanta inay maarata ay fikiraan foojignaadaan meeshay marayaan siday u ganacsanayaan xilligay shaqada soo xiri jireen wax iska bedelaan marka waxaan leenahay dadka amniga aduu kugu xiran yahay marka mas-uuliyaddaada adiga qaybtaada qaado annagana qaybta annaga aan qaadano dowladdana qaybteeda ha qaadato aan isku maarata amniga saasaan ku sugi karno gabagabada waxaan ugu baaqayaa dadka soomaalida ee xaafadda ka ganacsada amase xaafadda degaan ahaan u degan inay maarata xilli doorasho ayaa fooda nagu soo haysa bishii sideedaad inay maarata ka fikiraan amniga ganacsiga amni la-aantiis ma shaqayn karo dadka markay ganacsanayaan xiliyada maarata lacagta ay bangiga geysanayaan ay maarata taxadir dheeraad sameeyaan wixii hore iyo maarata in tuugada ay soo badatay qofka hadduu dareenkaas uu qabo isbedel badan uu samaynaya ay sameeyaan lacagaha in kaash ay ku qaadan lahayn onlineka sida embeesada telefoonada lacagta lagu kala qaata waxyaalahan ay dadka maarata ay sameeyaan ku dadaalaan ay yareeyaan kaashka badan oo maarata ay bangiga geey kasoo qaad geey kasoo qaad waxyaalahaas dhan ay iska taxdiraan oo yaraystaan sababtoo kaashkaas badan oo wareegaya oo gacanta lagu wada iyo waxaas haddii ay sii badato amni daradana waa sii badanaysaa marka waxaan leenahay taxadir dheeraada amniga waa mas-uuliyada kaa saaran dowladdana mas-uuliyada ka saaran annagoo dhan mas-uuliyada naga saaran inaan wixii aan qaban karno isbedel aan keenno aan amniga annaga aan xoojinno
kaasi waxa uu ahaa cumar ibraahim xuseen oo ah xogayaha guud ee guddiga xaafadda islii waxa uu u warramayey waryaheena nairobi khadar maxamuud xareed